Barashada xirfadaha waa tiir muhiim u ah horumarka haweenka maadaama ay siinayso awood ay ku heli karaan dhaqaale u gaar ah kana madax bannaan ku tiirsanaanta cid kale. Ismahaan maxamed saalax oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada Jowhar ayaa haweenka Jowhar ugu baaqday in ay bartaan xirfadaha farsamada gacanta noocyadooda kala duwan si ay u helaan fursado ay ku shaqaysan karaan noloshoodana u horumariyaan.
wallaahi gabdhaha kale fariinta aan u diraa waxay tahay in nala shaqaysto yacni waxaa waaye gabdhaha yacni iisheeg ehen waxaa ku xiriira caruur waxaa ku xiriiro yacni ehelkooda yacni waxa waaye iisheeg ehen yacni inay shaqaystaan meel iska soo saaraan hadda hadday yihiin yacni kuwa wax bartay oo iskuulka ama jaamacadda heer sare ka gaaray waa in ay samaystaan xirfad yacni xirfadda yacni waxay noqon kartaa yacni mootowadow keliis ma noqon karto waxay noqon kartaa cilaansaar waxay noqon kartaa inay bukyeer furato waxay noqon kartaa inay yacni gabadha meel walba iska soo saarto gabadha waa in ay xirfad barataa birika maalin iyada ee leedahay ee ku shaqaysataa yacni waa gabadha in aysan isku aaminin yacni ishe contracti wax la dhaho contracti wax la dhaho wuu dhammaanayaa beri waxaa lagu leeyahy contractiga wuu kaa dhammaaday iska bax marka xirfadaada markaad barato cilaansaaruhu haddaad noq haddaad barato yacni waa kaa dhammaatay muu dhahay harqantiluhu haddaad barato waa kaa dhammaatay muu dhahay mootobajaaj haddaa wado waa kaa dhammaatay muu dhahay xataa hadda waxaa jiro baabuur yar yar oo soo baxay oo baabuur taraaxadoo kale oo gabdhaha loogu talagalay oo yacni ku shaqaystaano marka haluu soo yaaco marka xirfad hala barto wallaahi wallaahi horta wax walba markii la bilaabayo waa adag yihiin yacni waxay rabtaa dulqaad yacni wax aan adkeen maba jirtaba waxa kow markii la galayo waa adag tahay waa ku rafaadaysaa waa ku dhibtoonaysaa laakiin markaad dhex gasho ee kaa go-an tahay yacni waxa waaye waa fududahay marka wax walba waa adag yihiin bilowga laakiin waxaa yacni yacni aad yacni dheeftiisa aad dhimanaysaa sheyga markaa u dhibtooto marka gabdhaha waxa waaye wax walba inay iisi ku bartaan ee fudeed ku bartaan ay jecel yihiin marka wax walba shaqo walba ood yacni aad baranayso oad gacnaha aad la galaysana waa adag tahay marka haloo dulqaato yacni